subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyo hadalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka subax saakaan idiinana kuwooda ugu waaweyn maamulka gobolka banaadir oo mas-uuliyiinta degmooyinka gobolka uga digay inay la shaqeeyaan dagaalamayaasha kooxda shabaaba madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxdii hore ee dalka oo isku raacay in wax kabedel lagu sameeyo qodobo ka mid a heshiiskii golaha wadatashiga qaran faahfaahino ka soo baxaya dagaal ciidamada daraawiishta jubbaland iyo dagaalamayaasha shabaab mar kale ku dhex maray deegaanka gariile ee gobolka gado safaaradda maraykanka ee soomaaliya oo kulan gaara waa kulan gaara kala yeelatay xiisada puntland ra-iisul wasaarayaashii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid iyo cabdiweli gaas gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo gaaray deegaanka jasiira oo uu kaga qayb galay xilwareejinta guddoomiye ku-xigeenada cusub ee deegaankaasi akhbaraadka dibaddana waxaa ugu dooroon xogayaha guud ee qaramada midoobe oo fariin u diray madaxweynaha waddanka ruashka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal saaka waa jimco taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha toddobaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay hayeen qodobada warka iyaga subax saaka kuwooda ugu waaweyn markana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo dhan maamulka gobolka banaadir ayaa mas-uuliyiinta degmooyinka gobolka uga digay inay la shaqeeyaan dagaalamayaasha shabaab gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir yabo oo ka qeyb galay munaasabad ka dhacday degmada hilwaa ee gobolka banaadir ayaa waxa uu si aan iraaday degmada holwadaaga gobolka banaadir ayaa waxa uu si gaara kaga hadlay amniga magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyo sidoo kale bilic soo celinta magaalada caasimada maruu ka hadlayay arrimaha amniga ayuu sheegay inay jiraan mas-uuliyiin ka tirsan maamulada degmooyinka gobolka kuwaasi oo loo hayo inay wada shaqeyn ay kala dhexeysay kooxda shabaab siduu hadalka u dhigay waxauu sidoo kale intaasi ku daray inuu uga digayo mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka gobolka in ay wax wada shaqeyn ah ama aysan soo gelin ama wax wada shaqeynah inaanan la yeelan dagaalamayaasha shabaab siduu hadalka u dhigay maalmihii hadda la soo dhaafay degmooyinka qaar dadkii ka shaqaynayay qaaraa waxay ku lug yeesheen inay ka shaqeeyaan nimankaas khawaarijta ayagoo maaragtay la shaqaynaya in la soo qabto aniga waxaan rabaa inaan idiin sheego qofkii mas-uuliyadduu rabo intay rabta hala ekaato hayo khawaarij qofkii u dhowaada ama ku raad yeesha ama maalin ay wax la dhex mareen maalintii ay noqotaba cadaaladdu mar ay soo qabanayd waxaan rabaa in laga fogaado khawaarij iyo la shaqaynteed in laga fogaado u malayn maayo inay hadda dhibka ay ama dalka ka wadaan ama caasimadda ay ka wadaan in ay keligood iska wadaan dad dadkeenna ka mid ah ama maamul ha ku jireen ama hay-ada ammaan ha ku jireen ama dadka caadiga ah oo shacabka ha ku jireene ayaa la shaqaynaya oo hogaaminaya waxaasu marka wax la moogyaha maaha sida ay dadka hadda aan sheegayna ay ugu timid ayay qof kasta mas-uuliyadooda mas-uuliyaddiisu inta rabta halla ekaatay ay ugu imaanayda wuxuu ka dembi badan yahay qofka shacabka ah uu ka dembi badan yahay qofka asagoo ama hay-ada amaan la shaqeeya ama maamul la shaqeeyahay khawaarij inuu xiriir la leeyahay la ogaado marka ha laga waantoobo arrintaas gaar ahaan dadka degmooyinka ka shaqeeya jagaduu rabo ha hayo mas-uuliyaddiisu intay rabta halla ekaato ha ka dheeraado inuu la shaqeeyo khawaarij inuu la shaqeeyo inta awood waayeen oo wakhti kala waayeen ay aroortii waxay madaafiic ka soo tuuraayeen magaalada daynayla ka koray ka soo tuuraayeen horta cadowgu wakhti kasto asagu inuu dadka soomaaliyeed qalqaliyo dhibaateeyo isku dayaan waxaan rabnaa degmadu sida ciidamadu u soo jeedaan oo weliba hadda aan ogahayoo la sameeyey hay-adaha ammaanku ay sameeyeen har iyo hameen ilaa waagu ka baryo xataa ciidamo roondeeye la sameeyey degmadan waxaan ka rabnaa annaga inaad shaqada inta qaybid waa badan tihiin afar ku-xigeenaa leedahay xogayaa kuu jooga waaxaa kuu jooga dadkaas inta qaybid marnaba inaad degmadan laga seexanaan rabno degmadan ma rabno inay noqoto iyo degmooyinka kale intaba ma rabno sidii fiiri degmo bulshadii u shaqaynayda oo ammaan laga rabo oo wax walba laga rabo oo dadki isku dilayaan oo u soo dacwoonayaan oo yacnigi meel laga seexda maahan degmo waa meesha oo centerka oo ummadda maaragta hawsheedahay marka waxaan rabnaa dadkan inta qaybiday sida hadda u sheegaydayoo aad leheed aniguna shaqada xilligaasan soo gala raggaasoo xilligaas soo galana kadib waa la fasaxa shaqada saas inta u qaybiday hay-adaha ammaanka qofkii la shaqay lahaa oo xilli kasta soo jeeda inaad saas jadwal inta ugu samaydid daqiiqaddii aan degmadan nimaanno haddaan sagaal saac oo habeennimana haddaan waagu markuu beri aan nimaanno inaan naqaano qofka aan soo wacayn qofka aan ugu imaanayno qofka hay-adaha ammaanka la shaqaynayo oo soo jeeda degmada waa inay yeelataa marka degmada jiif looma ogola degmo halka qodoban rabaa inaan ku soo gunaanada waxay taha degmada waxaa la rabaa inay soo celido bulshadii inay maaragta meeshaan meel lagu wacyigelay ay noqoto degmo sideedaba xaruntaas degmada iyo garoonkaas ee arkayda wuxuu u dhisan yahay in lagu wacyigeliyo dadka loo yeero danahooda laga wacyigeliyo loo sheego khawaarijta iyo sidii ay ula dagaali lahaayeen loo sheego dadkoo dhan degmada inay ku xiran yihiin qaybaha waxbarashada mar u yeertiin qaybaha caafimaadka mar u yeertiin dhallinyarada mar u yeertiin degmadu waxaa la rabaa inay shidan tahay guddoomiye oo ah
maxamed diriyabo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka ayuu ahaa sidaad maqlayseen waxa uu sheegay in mas-uuliyiin ka tirsan maamul maamulada degmooyinka gobolka uu soo galay uu soo galaan idhahdee toon la xiriira shabaabnimo geesta kaleetana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo madaxdii hore ee dalka ayaa isku raacay in wax kabedel lagu sameeyo qodobo ka mid a heshiiskii golaha wadatashiga qaran kadib go-aanadii kasoo baxa shirkii golaha wadatashiga qaran ee madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada ku dhex maray magaalada caasimadii muqdisho sideed iyo labaatankii may ee sanadkan waxaa jiray siyaasiyiin badan iyo madaxda maamul goboleedyada qaar oo walaac ka muujinaya qodobada ay isku afgarteen golaha wadatashiga qaran labadii maalmood ee lasoo dhaafay shilay magaalada muqdisho ay ku yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida qeybo muhiim oo ka mid ah ayaa shirkaasi waxaa looga dooday go-aamadii kasoo baxay sideed iyo labaatankii may golaha wadatashiga qaran shir ka dhacay magaalada muqdisho xildhibaan cabduqaadir cusoble oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya sidoo kaleetana ka qeybgalay kulankii ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho ayaa waxa uu sheegay in qodobadii laga hadlay ay ka mid ahayeen qodobo muhiim oo ku jiray heshiiska doorashooyinka oo ay gaareen golaha wadatashiga qaran si gaar ah waxa uu soo qaaday hanaanka doorashada qofka codka ah waxa uu sheegay in qodobkan uu yahay mid muhiim ah oo qodobadii kasoo baxay shirka golaha wadatashiga qaran ku jiray islamarkaasina muran badan dhaliyay siduu yidhi xildhibaan cabduqaadir cusoble qodobkan ayuu sheegay in doorasho qofka cod ah la aado waxa uu ahaa buu yidhi waxa uu mabda u ahaa buu yidhi qof kastaoo soomaali ah iyo siyaasi walba ayuu markaasi yidhi waxa uu sidoo kale sheegay in dib aanaan lagu noqon doonin doorashooyinkii hore laakiin qaabkii loo gaari lahaa iyo nuuca uu noqon doono doodo fara badan oo dheeri ah ayaa laga galay buu yidhi dabcan qoraalna waa laga soo saarayaa buu yidhi siduu hadalka u dhigay mar uu sii hadlayay waxa uu sheegay in doorasho aanan ahayn doorashooyinkii lasoo dhaafay oo qofii cad ah nuuca ay tahay markaasi laga wada xaajooday siyaasiyiintan ay doodahay qabaanna ay la wadaageen madaxda qaranka muddadii uu shirku socday maadaama buu yidhi madashu ay ahayd madal wada tashi annagana talooyinkii oo qoraal ah waynu siinay buu yidhi madaxweynaha iyo dood ah dood markaasi ayanu kala yeelanay ayuu hadalkiisa sii raaciyay maruu sii hadlayay sidoo kale waxa uu ka hadlay doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya iyo muddaxileedka hay-adaha dowladda oo madaxdu ay ku heshiiyeen in wax laga bedelo sidii uu dhigayay heshiiskii golaha wadatashiga qaran qodobadii golaha wadatashiga qaran ee kasoo baxay waxaa ka mid ahaa muddaxileedka hay-adaha dowladda la kordhiyo oo laga dhiga shan sano halka markii hore uu ahaa afar sano balse qodobkaasi oo aada looga dooday intii uu socday ayay siyaasiyiintu shirkan isugu yimaaday waxay gebi ahaanba diideen qodobkaasi lagu kordhinayo muddaxileedka hay-adaha dowladda sida uu laanta afka soomaaliga ee b b c du sheegay cabduqaadir cusoble oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kale goobjoog ka ahaa shirka magaalada muqdisho ka dhacay doorashooyinka dowlad goboleedyada waxa uu sheegay in go-aanka wadatashiga uu ka mid ahaa go-aano dhahayay hala mideeyo doorashooyinka maamul goboleedyada taasi oo ka dhalanayso in muddo kororsi sharci daro ah oo weliba maamulada qaarna waqtigooda dhammaaday qaarna haatan uu dhammaanayo in ay muddada kororsadaan oo ilaa iyo novembar laba kun afar iyo labaatan ay gaaraan taasina waxa uu sheegay inay tahay mid cad oo siyaasiyiinta meesha isugu timid ayuu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya u sheegeen mowqifkooda madaxweynuhuna uu dhageystay islamarkaasina lasoo jeediyey in wax laga bedelo muddo kordhinta maamul goboleedyada gebi ahaanba meesha laga saaro sida uu xildhibaan cusable u sheegay laanta afka soomaaliga ee v o eda waxa uu yidhi arrintan waxaynu ku tilmaamnay buu yidhi mid sharci daro ah oo hore looga diiday madaxweynihii hore ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ka maqnaanshaha puntland qodobkan waxa uu yidhi in puntland ay ka maqnaato warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkii muqdisho ayuu sheegay in sidoo kale il gaara lagu eegay qodobkan waxa ku qeexay in loola in loo jeediyey maqnaanshaha puntland inay dhaawac ay ku keeni karto go-aanka gaarista arrimaha la xiriira waxyaabaha masiiriga ee dalka puntland ayaa hore uga hadashay go-aanada walaaca badan dhaliyey ee markaasi madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni uu sheegay inaysan qeyb aysan ka noqoneynin dhammaan qodobadii kasoo baxay heshiiskii golaha wadatashiga qaran hadalkan xildhibaan cusubleh oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya uu sheegay ayaa muujinaya in dowladda federaalk ee soomaaliya iyo siyaasiyiintii ka qaybgalay shirkii lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ay isla gaadheen go-aamo meesha ka saarayo qaar ka mid a qodobadii ay ku heshiiyeen golaha wadatashiga qaran cabduqaadir cusubleh ayaa si gaar ah qodob qodob u dul istaagay qodobadii madaxda golaha wadatashiga qaran ay ku heshiiyeen iyo qodobada shirkii wadatashiga ee shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho la isla afgartay kuwaasi oo muujinayo in qodobada qaar ay isdurayaan geesaha kaletana guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo gaaray deegaanka jasiira ayaa waxa uu ka qeyb galay munaasabad halkaasi ka dhacday oo ay xilalku kukala wareegayeen mas-uuliyiinta degmooyinka waa mas-uuliyiinta guddoomiye ku-xigeenada gobolka shabeellada hoose sida uu ku waramayo wariyaha idaacadda dalsan ee gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim mayow
wafdigan uu hogaaminayey gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose oo ay qayb ka ahaayeen taliyaha booliiska koonfur galbeed xildhibaano ka tirsan federaalka saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta gaaray deegaan xeebeedka jasiira ee gobolka shabeellada hoose waxaa deegaanka ku soo dhoweeyey mas-uuliyiinta maamulka deegaanka odayaal dhaqan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka sidoo kale gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ayaa maanta xidhalka u kala wareejiyey guddoomiye ku-xigeenka cusub ee maamulka iyo maaliyadda deegaanka jasiira abshir xasan cadow iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka iyo maaliyadda munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidanka xildhibaano ka tirsan federaalka iyo taliyaha booliiska koonfur galbeed ugu horreyn waxaa goobtan ka hadlay mid ka mid ah odayaasha deegaanka isagoona soo dhoweeyey magacaabista maamulka cusub iyo imaatinka guddoomiyaha gobolka waxaan leenahay soo dhowaada wiilashaynoo soo dhowaada walaalahaynoo soo dhowaada gobolku waa gobolkiinni degmadu waa degmadiinni tuuladu waa tuuladiinni cid kastana waxaa ka saara mas-uuliyad hadduu yahay shacab iyo hadduu yahay maamulba waxaan leenahay gacmo waajiri wax ku gooyaan midnima wax lagu gaaraa dadka deegaankana waxaan leeyahay u hogaansanaada ama u diyaarsanaada mas-uuliyadda shacbiyadeed ee laydinka doonayo waxaan kaloon u mahad celinayaa saraakiisha ciidamada ammaanka noocyadooda kala duwan wixii ay ka qabteen deegaankan ama hore ha uga qabtaano ama hadda ha ku hayaan hawsha hayaan u mahad celinaynaa sidoo kale waxaa goobta ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka cusub ee maanta xilka la wareegaya iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore iyo sidoo kale guddoomiyaha maamulka deegaanka jasiira
in walaalkii cusub aan xilka ku wareejina aad ula shaqaysiin asagana waxaan kula dardaarmayaa horumarkii inuu meeshiisa kasii wado magaaladan inay koronto hesho inay biyo nadiifa hesho inay waddo hesho waxaan ku fikirayn inay ciidan ayaga ay leeyihiin ismaamulaan waxaan raadinayna waayo waxaa waaye deegaanka waa deegaankaygii waxaa waaye dadka deegaankana waxaan ka codsanaya inay ila shaqeeyaan fursad i siiyaan waxaa waaye anigana waxaan isleeyahay fursad haddii lagu siiyo waxaa waaye meel fiicanaad wax gei kartaa xoogaa gariir haddii layga dareemo mikrofon waa igu cusub yahayo hore mikrofon maahiye waxaa waaye yaan la hila yaabin waxaan si wanaagsan usoo dhaweynayaa marka u horeyso martida sharafta leh ee noo timid marti ma aha waa maamulkii ugu sareeyey ee gobolka iyo dowladdii federaalkaba qeybo ka mid ah waxaan leeyahay dhammaan soo dhowaada noo soo dhowaada in sha allah waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahred wanaag badan inaad maaragtay ee, ee, uu- tallaabo hor leh oo fiican tallaabooyin wan wanaagsan inaan qaadi doonno waxaan rajaynaynaa in si fiican aan wada shaqaynayno waxaan u mahadcelinaa guddoomiyihii hore ee maamulka iyo maaliyadda ee, oo si wanaagsan aan soo wada shaqaynay muddo waxaan malaynayaa in markii labaad ee, mar hore in la bedelay haddana laysoo celiyey ee, waana aan u mahadcelinaa insha allah shaqada wanaagsan- shaqada wanaagsaneeda aan soo wada qabannay sidoo kale waxaan soo dhoweynaa ee, guddoomiyaha maamulka iyo maaliyadda ee cusub aan soo dhoweynaa waxaan uga wada mahadcelinaa sida sharafta leh ay ugu kala kala wareegeen ee dowladnimada leh ee wanaagga leh ee walaalnimada leh ay ugu kala kala wareegeen waxay taasi muujinaysaa biseylka ee la gaaray ee hadda wadanka uu maaragtay usii gudbaayo in sha allah ilaahi ha inoo badiyo waxaan iyagana aan leeyahay dadka deegaanka waxaan rajaynaa inay soo dhoweeyaan sidii hore iyo si ka wanaagsanba way soconaysaa in sha allah sidoo kale waxaa goobtan ka hadlay xildhibaan maxamuud baafo oo ka tirsan baarlamaanka federaalka isagoona maanta ka hadlay soo dhoweynta loogu sameeyey deegaanka jasiira jilcoodin kama tegin weli waa joogaa wuu ka mid yahay Ee, waxaan rajaynaynaa sida howlihii hore ugu socdeen si ka fiican inay u socdaan xildhibaanada federaalka ah oo ka soo wada jeeda deegaankan kulligeeda matalaan baahiyihiin inay wax ka qabtaan ay jecel yihiin meel kastay joogaan qof kastaana matali karo idin soo gaari karaan marka waxaan rajaynaynaa in sida hadda ay joogtaan si ka fiican waxaad ku gaari kartaan muran la'aan buuq la'aan wax walbana idinka xalisan kartaan ugu dambayn guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose mudane maxamed ibraahim bare ayaa maamulka deegaanka jasiira kula dardaarmay inay horumariyaan adeegyada horumarinta u baahan ee deegaankan isagoona sheegay in maamulka gobolka uu ilgaara ku fiirin doono xaaladda deegaankan waxaan kula dardaarmayaa maamulka oo ugu horeeyo guddoomiyaha cusub ee guddoomiye ku-xigeenka cusub ee maamulka iyo maaliyadda inuu la shaqeeyo shacabkiisa inuu la shaqeeyo maamulkiisa inuu gacmaha qabsado maamulkiisa asagoo la shaqeynayo booskii walaalkiis in adeerkiis ka horreeyey uu banneeyey in uu buuxiyo kartidii iyo karti ka badan inuu la yimaado uu degma deegaankaana dadkeedana wax u qabto taas ayaan kula dardaarmayaa sidoo kale guud ahaan maamulka waxaan kula dardaarmayaa deegaanka in ay si wadajira ay wax ku qabtaan gacmo wadajir ayay wax ku gooyaan wadajirkooda wuxuu noqonayaa miday guul ku gaarayaan hadday laakiin kala furfurnaadaan dadna wax uma qaban karaan ayagana wax ma qabsan karaan maamul ay ayaga la shaqeynayeenna waxay uga wakiil noqon karaan may jirto waa inay marka ugu horeyso ayaga wada shaqeeyaan taas ayaan kula dardaarmayaa ciddii ay cabasho ka timaadana si toos annaga inay noola soo xiriiraan annaga ayaa wax ka qabanayna xalinaynana wax allaal wixii cabashadaas ay noqonayso oo dhexdeeda ku saabsan kala dambeyn guddoomiyaha ugu sarreeyo ku-xigeenadiisa ku xigaan taliskii booliska iyo nabad sugidda amase en, ciidamada boliis military ee la joogo intaasoo dhanna ayagay la shaqaynayaan ciidamada hadda boolis rasmiya annaga nooma joogo deegaanka laakiin amniga waxaa laga rabaa inay sugaan ciidamada dowladda ugu horreeyaan oo boliis militariya ku sugan soo maa ayagaasaa laga rabaa inay wax ka qabtaan marka ugu horreyso ciidamada macawisleyda ee uu walaalkeen guddoomiyihii hore ee ku-xigeenka maaliyadda uu sheegayay sidoo kale ayagana waxaa laga rabaa inay amnigaas qayb ka noqdaan maxaa yeelay dadka deegaanka ayaga ugu horeeyaan inay wax ka qabtaan amniga laga rabaa nimanka nabadiidkaana waxay ka cabsanayaan waa dadka deegaanka garanayaan luuqluuq u garanayaan meel meel u yaqaanaan howd kasta iyo duur kasta iyo meel kasta ay ku dhuntaanna fahmi karaan ayagana waa uga mahadcelinaya shaqada waa uga mahadcelinaya shaqada ay soo qabteen ibraahim maxamed mayow telefishinka yaraadi hadalsan deegaan xeebeedka jasiira ee gobolka shabeellada hoose warkiis waxaad saaka kala socoteen raadiyaha dalsana waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel